inta badan barakacayaasha ku nool degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa wajahaya hoy la-aan maadaama la galay xilli roobaad isla markaana ayna ahayn guryaha ay degan yihiin kuwo celin kara dhibicda roobka gudoomiyaha guud ee barakacayaasha degmada dhuubley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey xaaladaha ay ku sugan yihiin xilligan barakacayaasha ku nool degmada dhuubley
runtii roobabka hadda da-ay wax loo baahnaa bay ahayd runtii aan sugnay ha ahaatee laakiin dadka intanka badan barakacyaashu ma haystaan ma haystaan hooy sax ma haystaan marka waa wax baco weye bicihina hadday qoraxda ku dhacdo roobkuna ku dhaco daadanaya marka saamayntaasa ku yeelin lakiin hadda weli lama gaadhin xilli biyihii iyo wixii laga hadlo weli lama gaadhin laakiin hadda waxaa dhacayoon kor bay biyuhu ka socdaan korkaana baclaan baa hirta runtii hooy xuma jirta runtii ay u baahan tahay adoo haydaha kole hadda labiyo arrisba hadda baca bixinaysa baa bixinaysa hadda runtii u saameynaysa dadka waxaa weeye haddaan laga hortegin oo waxyaalaha maaragtay soo socdaan laga fikirin dee danbay saameyn u yeelan doontaa marka hadda laakiin runtii weli waayo weli hadda bacahaasi waa loo baahnaa si ayagana u gaarsiiyaan ogaan horta aragno haddaan ka warbixiyo barkacaasha runtii waxaa weeye waad garan kartaa meelaan dibadna laga biilin beerha lahayn xoolaan lahayn waad garan kartaa dadka baahi xun baa jirta ilahay baan baahida ka bixin karaa marka runtii baahida waa jirtaa baahi waa jirtaa dhobli oo dhan ba danka kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay beeru ugu sameeyaan barakacyaasha dhuubley islamarkaana haatanna ay horey ku sameeyeen islamarkaana ay horey ugu wareejiyeen qaar ka mid ah barakacayaasha dhul ay beertaan walahi fikirka horta beeraha haddaan ugu tali jirnaa meelanaan ka samaynayba habaya bilow waa jiraan sida dumayo oo kale meel baan meelaan meel baan u samaynay kuwa kalena oona samayn doona hadii la yidhahdo hadaas baan haa dadka dumayo oo kale meel beryar bay leeyihiin beertaasna runtii markii biyo u helaan waxaa weeye qudaar baa kasoo qoysku ku filanta marka dhulkeen wax lagu rito lagu rito haddaba anigu waxaan qorshe waxaan soo wadnaa oon dadka u sheegnay gurigaaga cunto ku beero inta guriga ahaa guriga inta gudaha guriga in biyaha weysadii iyo farxalkii iyo lagu waraabiyo qorshe noocaasaan dadka hadda ugu sheegnaa marka waan sugnaa hadii la yidhahdo